Gudoomiyaha degmada Kaaran ayaa xariga ka jaray wado interloga oo laga hirgeliyey waaxda Jabuuti ee degmadaasi taasi oo dhowaan la hirgeliyey wadadan oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa waxaa si iskutashi bulshaa u dhisay bulshada degmada oo garab ka helaya maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Kaaran Faarax Cadaani ayaa ka waramaya xarig jarka wadadan waa guul iyo farxad weyn wadda xarig jar waxaa loogu talagalay maalin ayaa loogu talagalay laakiin caawa waxaan u dooranay maadaama diwaangelintii lagu mashquulsan yahay inaan caawa dhex gashanno shirkaddii waddada dhammaysay iyo shacabkii loo shaqeeyey ee ogol diyaar u ahaayeen in waddada loo xarig jaro duruuftaas ayaa nagu raacday waxaa kaloo ayadana guul weyn ah in caasimadda muqdisho degmooyinka ka mid ah in bilo sharaf ayay noo tahay eer kaaraan horumar ayaa gaarteen dhammaan bulshada halka deggan oo qarashkooda la baxay oo waddadan loo sameeyey waan u mahad celinaa maalin habeen iyo maalinna waan ka shaqaynaa diwaangelinta waxaa nagu soo aadan laba bil kadib in doorasho ka dhici doonto caasimaddan degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid a bulshada degmada ayaa ka mahad celiya dhismaha waddadan waxaan ahayn dad mugdiya dad aan tirsanayn dad aan waxba geelin hadda alxamdulilah annagoo degan degmada kaaraan guddoomiyahayna qaaligaa oo sidaa noogu dhigay waa xaafadda jabuuti laanta afaraad horumarka ka jiro labaatanka degmo ee magaalada muqdisho inay ka yihiin lambar wan waxaana deliil u ah markhaati ka ah cawo iyadoo lagu jiro oo habeen laba saacka xagga ee tahay in bulshadii degmada ku dhaqneed ay soo baxaan ayaga oo danahooda iyo waddadan quruxda badan leh xarig jaraayaan ayaga iyo maamulkooda waxaa waaye aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin
maanta horumarka ay samaynayaan inta maalmihii ku filnaa waayeen ay waxay marayaan inay habeenkii u beddeshaan oy habeenkii lix saac damaashaadayaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad leh oo mahadda maanteed u sugnaatay bacdigeedna maamulka degmada kaaraan iyo dhammaan ciidamada amniga halkan ku sugan oo si hufan oo howl karnimo iyo adeeg loogu adeega bulshadooda ilaahayna ka aqbalay waddadan ayaa ka qayb qaadan doonta horumarka iyo bilicda magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan